kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda barnaamijka toddobaadkan waxaannu ku eegi doonaa guud ahaan gargaarka soomaaliya xaaladda ay ku nool yihiin dadka ka barakacay goobaha uu saameeya dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto al-shabaab digniin ay dowladda soomaaliya ka soo saartay daadad ka dhasha roobabka dabaylaha ilnino iyo qaybo ka mida gargaarka soomaaliya la siin jiray oo la sheegay in leeleexsaday siddeed iyo tobankii bishii sebteembar ee lasoo dhaafay waxaa warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee royters lagu sheegay in midooda yurub ay si ku meel gaara u joojiyeen gargaarkii ay siin jirtay hay-adda cunnada adduunka xafiiskeeda soomaaliya sida laba ka mida saraakiisha midooda yurub ay u sheegeen royters arrintan ayaa timid kadib markii baaris ay samaysay qaramada midoobay lagu ogaaday inay jirto xatooyo gargaar oo baahsan iyo gargaar la weecsaday w f b waxaa lagu qasbay inay joojiso gargaar naf badbaadin ah oo loogu talagalay dad gaaraya laba milyan iyo lix boqol oo kun oo qof haddii lacagta gargaarka la waayana waxay ka dhigan tahay haddaanay lacag jirin cunto ma jirto sidaasina waxaa qoraal ay soo dhigtay boggeeda x oo horey loo oran jiray twitter-ka toddobaadkii tegay ku sheegtay haweeneyda madaxda ka ah w f b cindy mcain markii warbixintaasi ay soo baxday ayaa hay-adaha gargaarka iyo dowladda soomaaliya ay guddi u saareen si loo soo baaro si aan haddaba wax uga ogaado halka ay baaristaasi marayso iyo guud ahaan xaaladda gargaarka bani'aadnimada ee soomaaliya ayaa waxaan qadka taleefonka ee magaalada muqdisho kula xiriiray guddoomiyaha sodma hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliya maxamuud macalin cabdulle walaalow xaaladda guud ee arrimaha bani-aadamada soomaaliya dabcan culees ayaa ka jiro khaasatan waxaad ogtahay hadda waxaa socda howlgal oo ciidamada xooga ay runtii ku baacsanayaan qolooyinkan oo argixisada taasna waxay runtii keentay laftigeeda dad cusub oo wixii hore aan u haynay ku darsamayo ama ha noqoto barakac cusub ama ha noqoto runtii magaalooyin cusub oo aan servicku muddo dheer gaarin oo iyaguna service hadda u baahan waa gartay marka dadki meelaha ay al-shabaab ka tageen ama laga xoreeyey iyo dhulka ay dagaaladu ka socdaan oo ay saameeyeen oo hirshabeelle iyo galmudug dadkii ku noolaa magaalooyinka qaarkood waa waa qaxayn oo geedo iyo tuulooyin iyo meelo aan nolol fiican ka jirin bay u carareen wax walwal oo aad ka qabtaan dhibaatooyin bani-aadnimo oo ka dhasha arrimahaas runtii dadka qaarna dee dabcan meelihii cadowga weli heesto ayay jiraan oo ay aadeen dabcan access uma lihin wax badan oo walana kama hayno qoliyaha dhinaca dawladdu ay gacanta ku hayso joogo dabcan annaga kayd ahaana waan gaarnaa hay-adaha oo ka shaqeeyo bini-aadamyadana waan waan la xalisiinaayo iyagana qaybo badan oo kamid a shaqay ka qabtaan marka dabcan waa saba u kala saaraynaa laakiin culeyska jiro runtii waa culeys runtii weyn oo u baahan ka jawaabid inta laga jawaabaya ka badan waxaa jiray w f b inay dhowaan sheegtay in raashin loogu talagalay gargaarka dadka la leexsaday sidaa daraaddeedna ay joojisay gargaarkii ay soomaaliya ku haysay iyadoo warbaahinta kusoo xiginaysana waxaad mar sheegtay in dowladdu ay guddi u saartay mahasina aad baaraysaan maxaa kusoo kordhay baaritaankiina arrintaasna xaggey maraysaa horta runtii colaadow aniga war kama haya ah waxbaa la joojiyey dabcan waxaan jirtay in report ay u n-ku soo saareen oo dabcan iyagu ay baareen oo reportkaasoo runtii baxay oo looga hadlayo arrimo ku saabsan aidka oo si qaldan ama meelo qaldan loo isticmaalay ama meelo qaldan ku baxay arrintaasi runtii anagu waxaan ka soo saarnay bress releasean ka soo saarnay maadaama aan nahay hay-adda u qaabilsan dowladda soomaaliya arrimaha gargaarka maxaa yeelay wax oo arrintaasi ama reportkaasi annaga soo bixitaankiisii nagalama tashanin qaabka u ahayd noolama sheegin cidda baartay iyo siday kusoo heshay noolama sheegin daytada saxda ah maanan haynin dabcan waan ka wada fadhiisanay oo hay-adaha yuunka dhammaan waan ka wada fadhiisanay waxaanan maadaama aan annagu macluumaad dheeri u baahan nahay waxaan dhahnay nala wadaaga warbixinta saxda ah kadibna waxaan go-a la saaray guddi waxaan isku raacnay in guddi dowladda iyo ka socda hay-adaha u n ka oo sadmo ay ay hogaaminayso dabcan ay arrintaasi task force loo saaro marka dabcan tiina waan runtii lagu jiraa oo waa waa waa lagu socdaa laakiin anagu hadda ma hayo ilaa hadda cid aidkii joojisay ma hayno wa wa waa gartay arrimahan duufaanada iyo dabaylaha haddaan wax kaa weydiiyo maalmihii u dambeeyey degniin badan baad soo saaraysay cabsida aad qabtaan maxay tahay walaalo cabsidan qabna waxay tahay roobab aad u xoogan oo nagu soo wajahan markaan fiirinay sistamyada noo yaalo oo kadigista xaaladaha akhrista ah ayaa waxay sheegayaan in roobab ay nagu soo fool leeyihiin xaddigii loo la ogaan jiray inuu dalka ka da-o dayrta ka badan saddex jibdaah bilaha octoobar iyo november taas ayaa runtii nagu kalifaysa inaan ummadda la wadaagno oon ummadda uga digno inay ay ka ay ay mataqaanaa ka leexdaan meelaha tooga ah iyo meelaha webiyadu ay ku dhow yihiin maxaa yeelay waxaan qiyaasaynaa inay fatahaad runtii aada u xoogan ay dhici karto waa gartay maxaa marka diyaargarow ah oo hay-adda ama dowladdu samaysa marka laga reebo baaqa iyo wax digtooni ah oo aad samayseen ma jiraan walaalow dabcan waxa ugu horeeya waxay ahayd dadka in public awareness ay helaan oo ay ogaadaan waxa kusoo socda oo aysan panic aysan ku dhicin oo ay ciddii ka diyaargoobi kartana ay ka diyaargoodi ciddii kalentana ay dabcan iyadoo wixii dareemi karto ay ku yimaadaan taa waa qorshihii koobaad qorshaha labaad wuxuu yahay inaan dee dabcan u diyaargarowno inaan dadka u evacuation usama u samayno oo aan meelo high ground ah oo aan dabcan qiyaasnay inaysan aan u tilmaamnay aan dadka geyno kabacdiina aan dee dabcan ka jawowno xaaladaha markaasi na nala soo wacaysma ama haddii ay dhibka u yimaado dadkii riskiga loo samay lahaa iyo dabcan in kaalmadii iyo wixii karantoodoo la qaban lahaa lala qabto annagoo dabcan la kaashanayna hay-adaha iyo dowladaha adduunka ugu dambeyntii berigii dhaweyd waa tii soomaaliya la yidha macluushii ku dhafan lahayd ee qarka u fuushay waa ka baaqsatay haddana colaadaad jiro duufaanadaasaad sheegaysaan iyo daadadkaasna cabsi baa laga qabaa wax baqdina ma ka qabtaan in xaalad bani-aadnimo oo lamida midii macluusha ay dhacdo qiyaasta hadda dabcan dagaaladanina dad ayay runtii baakiciyeen guud ahaana dabcan dadkii abaartu ay saamaysay ayaa runtii barakacahay midii barakaca soomaaliya boqol kiiba labaatan qoliyo afar milyan dad ku dhow lagu qiyaasayo yes waxaan runtii cabsi ka qabnaa haddii ay ku darsoonto arrintan cilminada oo fatahaadda ah oo dabcan one point one ilaa one pointy five saameyn doonto dabcan beero dalag badan iyo xoolo badanna inay saamayso laga yaabo dabcan cabsi weyna haysaa ah in xaaladda bini-aadinimadu ay kasii darto soomaaliya waxay ka baaqsatay macluul kadib dadaal wadajira oo ay sameeyeen dowladda soomaaliya saaxiibada caalamiga ah iyo bulshada soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda laakiin waxaa jira baqdin la xidhiirta in xaaladdu ka sii darto oo ay si gaara u qabaan maamulada hirshabeelle iyo galmudug oo meelo badan oo ka mid ah ay saameeyeen dagaalka dowladda soomaaliya ay kula jirto al-shabaab cabdifataax maxamed yuusuf waa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka hirshabeelle barnaamijka elayska ayaa weydiiyey xaaladda goobahaasi ka jirta dagaalaa dhacay dagaaladii qaarkood waxay ka dhaceen meelihii wax soo saarka lahay oo dadkii waa waa kasoo qaxeen mar labaadna waxay ka dhaceen meel ayaga awalba beeruhu ay roob ku tiirsanaayeen salaan maxaasi dhulkaas koroo kaleeto yan beeraleydu waa beero oo roob iyo waxaas isticmaalo markaa jiinka degan oo webigan jiinkiisa degan oo ka bilowda beledweyne ilaa iyo gaarayo fidow oo kaleeto majoritigooda ma awoodaan inay inay inay inay beerihii ay tacbadaan qaarkood beerihii uu bislaaday oo gu'itaan u dhow ee cabsi darteed uga soo tageen horaana waxaa dhacday dadka hay-aduhu naftirkoodu qayb kaley leeyihiin oo dadkii kaarari iyo waxbaa inta la siiyeyaa dadku waxay ka cajiseen inay wax soo saartaan idaacadiyaa dadkaasi ku dhawaad boqolkiiba wax ku dhow lixdan waxay ku tiirsanayeen beeraha waxay kasoo saartaan waxyala waxaa soo raacayay dad kale xoolaleeyah marka hadda noloshoodii wuxuu kusoo aruurtay qoysaskooda dibada jira wax yara usoo diraan number kamidana magaalooyinkan beledweyne magaalooyinka waaweyn ay soo galeen qaar i d b day galeen qaarna host communitygay dul fuuleen oo dadkii qoysaskoodii eheladiiba isla deganaay ayay maxay ahayd sheegeen ku dul nool yihiin waxaa gartaa xaaladda taagan xaaladda stateka iyo xataa mararka qaar aan aaminsana ina dowladdu xataa ay ku adkaanayso inay maamuso oo xaalad weyn oo national level sidoo kale waxay xaalad bani-aadnimo ka jirtaa deegaanada galmudug axmed ciise falagle waa la taliyaha madaxweynaha galmudug ee arrimaha bulshada dadku waa barakaceen argagax dagaal baa ku dhacay awalna waxa haysay cadowga haysay oo waxa hayaan dad garba duuban oo xoolaha wixii u haray aysan u tashan karin hadda xoolihii iyo wixii waa inta badan waxay laayeen iyo waxay dhaceen bay ka dhigeen cabsi iyo argagaxda waa geliyeen doorka waa geliyeen marka dadkii dawladuhu ay meesha tageen oo laga xoreeyey dadku waa dad fara banaan oo inta badan argagaxsan oo jidaalku uu hayo oo caruurihii dhabar ku jirta waxay marka ka jirta khatar bini-aadamnimo haddana haddii ay ku imaayo aysan gurmadka helin dadka wax kaalmeeya haddii dabaylahan iyo duufaanada la sheegaya ay taabtaan dhinacaasna waxa weeye dadkii ka fiyoobaa cadowga iyo kuwii cadowga laga xoreeyey iyo intii cadowga xoreeyay intuba waxay halis ugu jiraan nafya maalba inay ay dhibaato weyn saamayso marka cabsidaasi waa jirtaa waxaan qabaa haddii aan si deg dega aan loo gugumin oo ama hadda lagu sii talagelin waxaa adkaan doonta xitaa hadhow dariiqyada loo maro sababta ugu yaal haddii dariiqyada qaarkood sida xeeboo kale ay dabayluhu dhinacan kalena cadowga uu weli ku dhex jiro gurmadka waa yala waxa wey marka laga soo tago maamul goboleedyada shacabka iyo walaaca ay qabto dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka ururada bulshada rayidka ah ayaa iyana codkooda ku biiriyey warwarkaasi cismaan muxiidiin shaatax waxa uu ka mid yahay madaxda ururada bulshada rayidka ee soomaaliyeed waxa uu salugsan yahay qorshihii xasilinta dowladda ee ay ahayd inuu barbar socdo howlgallada militari iyo goobaha laga xoreeyo al-shabaab waa mid aan aan walwal ka qabno maxaa yeelay dagaaladii meelaha qaarkood markii la qorsheenayay ama dagaalku uu bilaabanayay waxaa jira qorshooyin loogu talagalay in ma aragtaa goobaha la xoreeyo wax loogu qabanayo kuwaasoo qeyb ka ah barnaamijka xasilinta bulshadareed ahaanna aan qeyb ka ahayn diyaarintiisa runtiina barnaamij aada u wanaagsan oo loogu talagalay sidii wax loogu qaban lahaa meelahaas dowladda gacanteeda soo galo oo qurux badan ayaa la diyaariyey waxaa marka hadda walwalka aan qabno waxay tahay in barnaamijka hirgelintiisii uu sidii la raba uusan ahayn uu gaabis yahay waana midda u baahan in la dardar geliyo oo qorshalin ahaana aan aada iyo aada aan ugu shaqeynayno sidii loo dardargelin lahaa in wax loogu qabto dadkii ku noolaa goobahaas marka qaarkood waxaa arkeysaa goobahaas dadku beeraaley waxay ahaayeen yaryar iyo xoolaali isugu jira qaarkood beerihii ma falan karaan maxaa yeelay ma garan karaan inay sii joogaan in kale dadka baadiyuhuna ku wanaagsana mataqaanaa inay qaxaan oo meelo kale usii qaxaan maxaa yeelay soo naqadkooda ayaa adkaanaya saas darteed waxaan runtii aada aan wal u qabnaa in barnaamijka xasilinta aan sidii la rabo u socon waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyada ka tirsan dowladda federaalka iyo dhamaan shacabka soomaaliyeedba in loo istaago sidii maaragtaa dadkaas wax loogu qaban lahaa dadkaas dhibaatooyinkooda ma yara aada iyo aada ayaan arrintaas u adkeyneynaa in maaragtaa qorshihii la dejiyo uu hirgalo waxaa nooga muuqata inuu aada gaabis u yahay gaabiskan waxa uu keenayaa in dadku ay qalbi jabaan marka taas looga hortago waa in ay muhiim tahay in dadku aysan qalbi jabin inay dadku markaa nolosha adag ay ku jiraan ay ka baxaan marka taas ayaa ugu baaqeena w f b na waxay sheegtay in inkastoo soomaaliya ay ka baaqsatay macluushii ay qarka u saarayd haddana weli in in ka badan afar milyan iyo saddex boqol oo kun oo qof ay ku jiraan xaalad khatara soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka geeska afrika waxaana xaaladda abaarta soo noqnoqotay ay ku jirtay muddo afartan sannadood ka badan waxaana maantadan la joogo kaalmo bani'aadnimo ku nool dad ku dhow siddeed milyan iyo bar qof dhegaystayaal waxaa naga xusuusinah inaan la xidhiirnay hay-adda w f b xafiiskeeda soomaaliya laakiin aysan weli nooga soo jawaabin codsi ku aadan inaan arrintan wax ka weydiinno intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xaaladda bani aadnimo ee soomaaliya gaar ahaan goobaha laga xoreeyey maleeshiyada ururka al-shabaab ee gobollada hirshabeelle iyo galmudug barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa boggeenna facebook iyo barta aan ku leenahay internetka ee v o a somaly dt com intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasanoo idinkaga tegaya sidaa iyo ammaan allah